saataa baarihii sideedii subaxnimo ayaa ciidamada nabadgelyadu waxay ku guuleysteen in ay qabtaan gaari taarib ah oo walxaha qarxa laga soo buuxiyey soona number afar baa lagu qabtay ninkii waday iyo asagaba waa laysla qabtay gaarigiina wuu yaalaa walxihii qarxayna waa laga furay ninkii wadayna oo lagu qabtayna asagana waraysigaa ku socdaa xaaladaas wuxuu kusoo kordha oo iyo waraysigaas iyo arrimahaasna dib baan kasoo sheegi doonaa hadii lahayd marka sidee sidee lagu ogaaday in baabuurkan garoonka loo waday oo garoonka lagu weerari rabay nidaamkaasi waa nidaam ciidamada nabadgelyada takasusyadooda iyo waayo aragnimadooda iyo kolley waa waxyaaba u gooniya askarta oo maaragta lagu gartaa jira marka ciidamada nabadgelyada waxyaaba fara badan iyo siyaabo badan oo ay wax ku ogaadaan bay leeyihiin sirdoon bay leeyihiin waayo aragnimaday leeyihin marka waxyaa khidmadoodii iyo dadaalkoodii unbay ku ogaadeen ciidamada nabadgelyada arrintaas marka darawalka baabuurkan aad ku qabateen miyaa qirtay inuu dhinaca garoonka u socday ilaahay hadeer xaaladaas dib baan kasoo sheegi doonaa meesha uu ku socday xaaladda sida ay tahay arrintaas oo dhamaystiran waraysiga ninkan markuu noo dhamaystimo oo baaristiisa si fiican ay u xasisaan aysiin doonaa diilahayn